iminka waxaynu bilaabaynaa cutubka koowaad ee warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka tesalonika salaan annagoo ah bawlos iyo silwanos iyo timoteyos waxaannu warqaddan u qoraynaa dadka tesalonika kiniisaddooda oo ku jirta ilaaha aabbaha ah iyo rabbi ciise masiix nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaha ah iyo rabbi ciise masiix xukunka dhici doona markii ciise masiix yimaado waxaa nagu waajib ah walaalayaalow inaannu mar walba aawadiin ilaah ugu mahadnaqno sida noo eg maxaa yeelay rumaysadkiinnu aad buu u kordhayaa jacaylka aad kulligiin isu qabtaanna waa badnaanayaa sidaas daraaddeed waxaannu idinku faannaa kiniisadaha ilaah dhexdooda waana dulqaadashadiinna iyo rumaysadkiinna aad ku dhex leedihiin silacyada iyo dhibaatooyinka aad u adkaysataan oo dhan taasu waxay muujisaa xukunka xaqa ah ee ilaah in laydinku tiriyo kuwa istaahila boqortooyadii ilaah tan aad daraaddeed u xanuunsataan waayo xagga ilaah waa xaq inuu dhib ugu abaalgudo kuwa idin dhiba iyo inuu kuwiinna la dhibay nalakiinna siiyo markii rabbi ciise samada ka muuqdo isagoo wata malaa'igaha xooggiisa oo dab ololaya ku jira oo ka aargudanaya kuwa aan ilaah aqoon iyo kuwa aan addeecin injiilka rabbigeenna ciise masiix waxaa lagu ciqaabi doonaa halaag weligiis ah oo waxaa laga goyn doonaa rabbiga hortiisa iyo ammaanta xooggiisa markuu yimaado maalintaas in isaga lagu ammaano quduusiintiisa oo lagula yaabo kuwii rumaystay oo dhan maxaa yeelay markhaati furkayagii aan idiin sheegnay waa la rumaystay sababtaas daraaddeed mar walba waannu idin ducaynaa in ilaaheen idinka dhigo kuwa istaahila yeedhistiisa oo uu xoog ku dhammeeyo doonis kasta oo wanaag ah iyo shuqulka rumaysadka in magaca rabbi ciise dhexdiinna lagu ammaano idinkana in laydinku dhex ammaano isaga sida nimcada ilaaheenna iyo rabbi ciise masiix ay tahay